waxaa soo baxaya dhaliilo loo jeedinayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ee jimcihii uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya guddigan oo ka kooban labaiyo labaatan xubnood ayaa waxaa qayb ka ah wasiiro ka tirsan dowladda iyo wakiilo ka socda maamulada gobolada siyaasiyiin iyo xubno kale oo mucaarad ku ah dowladda ayaa guddigan ku tilmaamay mid sharci darro ah doorashada soo socotana ka dhigi kara in lagu shubto haddaba caashe cuud ayaa magacaabista guddigan ka wareysata cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha machadka heritage ee magaalada muqdisho
waa mahadsan tahay caasho runtii marka dhinac laga fiiriyana dee waa wax lala yaabo oo haddii la rabo guddi doorasho in la sameeyo adduunka oo dhan waxaa la sameeyaa guddi madax bannaan oo ka madax bannaan dadka wax raba laakiin guddigan wasiiro iyo shaqaalihii dowladda iyo kuwii dowlad goboleedyada iyo wasiiradii gobolada ama lixdii sideedii nin oo hawsha maamuleysay dadka ka wakiilo ah baa ka kooban marka badankoodina waxaaba dhici karta inay xildhibaano inay noqdaan ay rabaan haddana xildhibaano qaarkood yihiin marka waa wixii soomaalidu odhan jirtay dhirwaa helba ku raro dhinaca kalena lagama yaabi karo oo markii dee lixdaa nin ama sideeddaa nin oo gobolada afarta shanta joogta iyo kuwa federaalka jooga ugu sarreeya markii hawsha gacanta loo geliyey oo soomaalidii intii kale bulshadii rayidka ahayd iyo baarlamaankii laga sii aruuriyey bulshada caalamkuna ay ku taageertay oo ayaan ayagii baarlamaanka waa iyagoo dooladii socobto la soo afjaray madaxweynuhu soo afjaray kadibna bulshada caalamku raggan isugu yeera ay ku taageereen marka taas la ogyahayna ama lala socday sidii wax ku socdeenna wax la qariibsan kara maahan laakiin haddii la rabo soomaaliya sidii lagu halaaqi jiray ama afka lagu hayn jiray in maaragtay enhanced waxay ugu yeereen ama in lasii xoojiyo oo nuxur loo yeelo doorashadii oo halkii oday laga kasayo oo konton la gaarsiiyo waxay ahayd guddiga doorashadana guddi dhexdhexaad ah dad magaca leh soomaaliyeed oo bulsho rayad leh oo maaragtay aan haba yaraata tuhun lahayn in loo dhiibo laakiin hadda raggii odayaasha ahaaba iyaga dadkii u shaqaynaya iyo saaxiibadood bay meesha ku kala qaybsadeen hawadii ku kala goosteen marka runtii un mustaqbalka dheer iyo labada kun iyo labaatanka inay doorasha dhacdo iyo waxaas un bay nuxurka kasii dilaysaa cabdirashiid xubnahan hadda lasoo magacaabay heerka federaalka ah ee madaxweynaha uu soo magacaabay ma laga yaabaa dhinaca kale marka la fiirina isku dheeli tiran yihiin mar haddii ay deegaanadii maamulada ay ka dhisnaayeenna ay ku wada jiraan deegaanadii maamul goboleedyaduna way ku jiraan qaarkood intii maaragtay baneeya ama kulligood ba dheh federaalkana dad baa uga jira qabaa'ilka soomaaliyad oo dhanna waa noqon karaan haddii saas loo fiiriyo laakiin siyaasaddu waxay u baahan tahay hufnaan iyo hufnaan iyo iyo inay miiran tahay oo nin dee ragga meesha ku jira waa xildhibaano inay xildhibaano noqdaanna waa rabaan guddiga doorashada marka nin xildhibaan haddana ah hadha iyo wasiir hadhowna xildhibaan raba inuu noqdo haddii maamulo dee ninkii kursiga ku haystay oon adeerkiis ahaa kalsooni kuma qabi karo marka waa in dadka guddigan oo kale waxay waajib ah dad aan xildhibaano inay noqdaan rabaan aan rabin inay xilwaa noqdaan in guddigan ay mas-uul ka yihiin weye laakiin nin dadka meesha ka buuxa waxaa dhici karta ama nin bay xambaarsan yihiin rabaa inay xildhibaan ka dhigaan ama ayagaa xildhibaan le doona intii kaloo soomaaliyeed marka oo xildhibaano
dhinaca kale markaad ka fiiriso cabdirashiid haddiiba guddigan sidii la doonaha loo soo xulo haddii raggan hadda farta lagu godayo laleeyahay maadaama ay qabaa'ilo kasoo jeedaan oo madaxweynihii isagana uu soo xulay la leeyahay oo laleeyahay ama iyagaa wax raba sida hadalka u dhigaysid ama iyagaa qof dhabarka ku sida kii kastaa kale oo la keenaaba soo sidaa ma noqon karo may adduunkoodna dalka adsida maraykanka iyo adduunka intiisa kaleba waxaa ka jira guddi madax banaan oo doorashooyin soomaaliyana ayaanooda wamza waa la magacaabay oo madaxweynuhu iyo maamul goboladu keeneen baarlamaankuna ansixiyey oo dad aqoon-yahana ay ku jir jireen haddii kaas wax ka qaldan yihin waxda waa lasoosin karay oo dad kale waa lagu soo dari karay marka nin waa ninna xambaarsanen isaguna wax raadinahayn iyo gabar baandhaho baa guddigaan laga samayn karaa adduunka oo dhanna guddiyaha doorashada waa guddiye aan maaragtay inay madax banaan yihiin aysa dan gooniya wadaan conflict of interest waxa ingiriis lagu yidhaahdo ama qofkan dantiisii gaarka ahayd baa meesha ku dhex jirta marka qofkii dantiisii gaarka ahayd dee riixaaya hawshii looma diibi karo xataa hadduu qof daacada yahay oo dadkan hadda meesha ku jira hadday daacad yihiin dareenkaas bixin mahayaan sababto waa nin xildhibaan raba waxaa dhici karta wadaan konton kale oo tolkiisa inay kursiga ku haystaan ama ka rabaan inay ka qaataan ama kula tartamaan haddii isagu dee hawshii oo gacanta ku wado dadkaas kale oo wax rabay meeshii dhexdhexaad kama muuqato marka adduunka guddiyo doorasho oo madax bannaan baa laga yaqaan laakiin arrintan waa arrin ugubo weeye wadamada shuuciyada oo mida waktiga leland iyo market iyo waa ka jiri jirtaa dhici karta oo jashafka iyo meelaha xukumeen waa garta dagaal haya waxaan ma dhacdo in kii kursiga rabay uu shaqadii gacanta ku haya ma dhacdo macnaha Een, dadka mucaaradka ah iyo- way diideen oo way ku qanci waayeen oo inta adigu aad sheegaysay in lamidaba iyaguna een, dabcan ku dhaliilsan yihiin marka arrintan shaki ma gelin kartaa doorashadii la filaya inay qabsanto doorashada runtii caqabado badan oo oo waaweynna waa jiraan waa waktina weli waa la hayaa oo sidii loo balamayna waa la qaban karaa haddii raba in la qabto laakiin haddii tallaabo la qaado ay tahay tallaabo qaybihi kala duwan ee bulshada rajo dilaysa ee u muuqanaysa inclusive politicski laga hadlayo ama siyaasad lagu dhan yahay laga hadlayo meesha ka maqan oo ninkii macnaha baasha ee- ee rabay uu baasha qaybinayo waxaasoo dhan aniga waxdaa doorasho xataa intay dhacdo waxaa fiican doorasho nuxur le inay dhacdo oo geeli soomaalida gelisa oo kalsooni ka muuqata marka waxaa inay arrintan is- la toosiyey inay sidan ku socoto aniga waxaa igula dhowdahay inay sidan ku socoto sababta bulshada rayidka iyo iyo- iyo soomaalida badankeeduna maha ma abaabulna Eh, dadkan siyaasadda gacanta ku haya iyo kuwa korka joogtada oo eh, ajnabiga ahna niman oo caqli xum haysa ma ahan niman xoogaan la-aan haysa ma ahan laakiin waa niman ku talagalay inay bahasha sidaan u habaystaan oo kuwaas ajnabigan waxay leeyihin intay dumi lahayd waxa waxa waxa ha boobsiiyaan waa kuwaan garta meesha joogan waxay leeyihiin de aha naloo kala qaybiyo marka eh, u malayn maayo inay u istaajin doonaan u malayn maayo laakiin runtii eh, waxay un niyadda ka jebisaa soomaalidii filaysay in horumar iyo twenty sixteen looga baxo dee hanaan maaragtay ka hufan kii hore ka hufan marka taasna hadda ma muuqato cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage ee magaalada muqdisho oo u warameeyey waryaheena caashacuud